nebiga beenisay oo daahiran nakri maaratay nebiga waa rumaysannahay baadinanna waxa weyaan gaalnimada qalbiga ku hayay inaan arkayo yaa moodaa waa waxa weye hadalkaas waa hadal aad iyo aad u qiimo badan waana hadal sax ah lianna waxa weeye marka uu leeyahay nin ahlu sunnaha ka mid a markii aan arko waxaa moodaa inaan nin saxaabada nebiga ka mid ah inaan arkayo ayaa moodaa markuu leeyahay waa sax lianna waxa weeye muxadisiintu ama ahlu sunnuhu waxay matalayaan asxaabu rasuulilahi sal allahu alayh ali wasalam calaa dariiqatihim bay dadka ugu yeerayaan badela maa ahlu bidacu ay matalayaan munaafiqiinta iyo kufaarta ay matalayaan munaafiqiinta iyo kufaarta ay matalayaan ahlu sunnaha ama ahlu xadiidkuna waxay matalayaan saxaabadii nebiga ridwan ullahi calayh marka qofka ahlu sunnaha ama ahlulxadiidka wax ka sheega waxa weeyaan ima an yakuuna jaahilan wa ima an yakuuna munaafiqan labadaasunba udhexeeya maarata inuu jaahil yahay usan waxba ogeyn xaq iyo baatilka usan kala fahmayn oo maaragtay shayaatiin uu war ka soo qaaday iyo inuu maarata munaafiq yahay oo uu doonayo islaamka inuu maarata hoos ka baabi'iyo marka waa farqiga lagu kala saarayo ama calaamaadka lagu kala saarayo dadka ahlu sunnaha ah iyo dadka ahlu bidcaah qof kasta oo ahlu sunnaha jeclaada waxa uu jeclaanaya waxa weeyaan waa khayrka iyo wanaagga ilahay qalbigiisa uu yeelay qof kasta oo ahlu bidaca soo dhowaystana waxa weeyaan waa xumaanta qalbigiis uu xambaarsan yahay ayaa isku keenaysa maarta ahlubidaca iyo munaafiqiinta wa qaala yunus bnu cubayd albasri yunus bnu cubayd wuxuu yidhi alcajabu yaab miman xaggii ayuu ka ahaaday yadcu alyawma maanta u yeeraya ila sunnati waxa lala yaaba waxaa qofka maanta aanu noolnahay maalinkan aanu noolnahay oo maaragtay camr bnu cubayd iyo ragga la midkaah ay joogaan oo bidcadii aad iyo aad ay u baahday qofka maanta dadka sunnada ugu yeeraya wax lala yaabo wey leanna waxa wey ahlu sunnu waxay noqdeen hariib ghuraba ayay noqdeen oo aad iyo aad bay u yaraadeen marka maanta dadka oo bidcadii ay xoog yeelatay qofkii dadka sunnada ugu yeera wax lala yaabo wey ila ummadii o dhan baa la yaaban wa acjabu minhu midkaa daaciga daaci ila sunna waxaa ka sii yaab badan man yujiibu ila sunnati fayaqbalu qofka sunnada ajiibaya oo markaa qaadanaya kaas baa ka sii yaab badan midka daaci ila sunna waxa wax lala yaabo waaha waxaa ka sii yaab badan buu leeyahay qofka sunnadii inta maarata dhagaysta oo ajiibaya markaas aqbalaya waa ka sii yaab badan yahay marka waxa weeyaan waa nicmo allah subxaanahu wa tacaala qofka uu la doono uu ku nicmaysanayo wa kaana bnu cawnin cabdullahi bnu cawn albasri wuxuu ahaa yaquulu in leeyaha cinda almowt assunnata asunata waiyaakum walbidaca xataa maat ilaa markuu dhimanayay kelimaadkii ugu dambeeye oo laga maqlay ayaa wuxuu ahaa inuu leeyahay assunnata sunna yani sunnada laazima sunnada laazima wayaakum wlbidaca iska ilaaliya maarata bidacda iyo dalaalaadka xataa maata ilaa u ka dhintay kelimadaas kusoo celinay bilmunaasaba shiikh la yidhaahdo min culamaai wuxuu ka mid ahaa min culamaai almadiina muxamed amaan jaami muxamed amaan aljaami oo ka mid ahaa maarata culimmadii ka timid dhulkan maarata mandiqati harar ka bacdina maarata sacuudiga degey oo ka mid ah min culamaai sacuudiya kelimaadkii ugu dambeeyey oo naftu kaga baxday waxa uu ku dhintay baa la yidhi isagoo leh altawxiid altawxiid kelimaadkii ugu dambeeyey badela maa dadka muflisiinta bacdu lmuflisiin asruuriyiin waxay u yaqaanaa inuu camiil ahaa oo maarata diinlaawo ahaa taasuna waxa weeyaan waa kadibun wa buhtaanun wa zuurun dadka iqaadka oo la noolaa oo la joogay sidaan ku naqiinana wuxuu ahaa leyla nahaaran dadka maarata tawxiidkii difaaciisa u taagan iyo sunnada iyo intishaarkeeda kelimaadka ugu dambeeyana wuxuu ku tegey isagoo atawxiid atawxiid sida maarata cabdullaahi bni cawn albasri uu maarata markuu dhimanaya u lahaa assunnata sunna waiyaakum walbidac xataa maata wa qaala axmed bnu xambal qof kastaana waxay u badan tahay inuu ku dhinto wixii noloshiisa maaratay uu aad iyo aad ugu dadaali jiray qofkii saaxibulmacsiya ama macaasida munhamiga ku ahaa waxay u badan tahay allah tawxiidka ama maarata mubtadica allah tawxiidka inuu seejiyo oo uu tawxiidka ku hadli waayo qofkii sunnada iyo difaaceeda iyo ku dhaqankeeda u taaganna allah subxaanahu wa tacaala waxay u badan tahay in sha allahu tacaala ilahay inuu maaragtay uu kelimada xaqa uu waafajiyo wa qaala axmed bnu xambal maata rajulu min asxaabi nin maaragtay saaxiibaday ka mid ah ayaa dhintay faru'ya fi lmanaam hurdada ayaa lagu arkay saaxiibkay faqaala wuxuu yidhi quuluu liabi cabdillaah waa axmed bnu xambal abu cabdilaahi ku idhaahda calayka bisunna axmed bn xambalow sunnada laazim sunnada joogtee hafaarugin sunnada xagga iyo xagga maarata uga bayri fa ina awala maa sa'alanii allah wuxuu igu horreeyey allahu i weydiiyey sa'alanii allah wuxuu i weydiiyey yani sunna waxyaal igu horreeye la weydiiyey sunnadaa ka mid ahayd yani sunnada maarata maxaa sunnada maarata uga soo dhaqantay waqaala abulcaaliya rufayc bni mihraan abulcaaliya alrayaaxi ayaa wuxuu leeyahay oo culimmadii waaweynoo taabiciinta ka mid ah man maata cala sunnati mastuuran qofkii sunnada ku dul dhinta isagoo sunnada maarata ku sugan xaalkiisuna uu mastuur yaha xumaan lagu ogeyn fahuwa sidiiqun waa qof sidiiqa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa wa yuqaalu waxaa la yidhahdaa alictisaamu bisunnati najaa sunnada oo la qabsado waa badbaado waa sax waxa weye sunnada oo la qabsado waxa weeyaan ayadaa badbaado ah qofkii sunnada qabsada waa badbaadaya qofkii sunnada harana waa qof waxa weeyaan badweynta bartamaheeda ay maaragtay uga degay safiinadii ama markabkii uula socday oo halkaa maaragtay ku haftay qofkii marka waxa weye sunnada qabsada inta barta qofkaas waa uu badbaadayaa qofkii sunnada ka harana oo maarata ahlubidaca u dhag raariciyana qofkaas waxa weye waa qof badweynta uga haray markabkii uula socday halkaana ayuu ku halaagsanaya وqاla سفyاn الثwriy سفyاn بن سعيid الثwrي man أصغى بأdunihi ilى saaxibi bidcaة qofkii qof mubtadca dhegta u dhiga oo dhegaysta hadalkiisa kharaجa min cismaة الlah ilahay xifdigiisa ayuu qofkaas ka baxaya وwukila ilayha yani ilى اbidc bidacda ayaa loo wakiilanaya allah maarata bidcada u wakiilanaya mar haddii qofka waxa wey allah subxaanaه wa taعala ricaayadiisa iyo xifdigiisa qofka laga saaro qofkaas qof haaligo dhinta weeye wa qaala daawuud ibn abi hindi wuxuu yidhi daawuud ibn abi hindi alqushayri awxa allahu tabaaraka wa tacaala ilaa muusa allah nabiyullahi ilaa muusa bni cimraan nabiyullaahi muusa bni cimraan allah wuxuu u waxyooday laa tujaalis ahla albidac ahlu bidaca ha la fadhiisan fain jaalastahum haddii aad la fadhiisto ahlu bidaca faxaaka fii sadrika shayun xabadkaaka shay markaa uu ku noqnoqdo mima yaquuluuna waxay leeyihiin akbabtuka fii naari jahannam naarta jahanam ayaan maarata wejweji kugu ridaya kugu tuuraya walkan wuxuu ka mid yahay waa maaragtay min qisas israa'iliya wax dan ah oo maarata aan ka leennahay xujaysigiisana ma ay jirto sunnada nebiga iyo aaaarta saxaabada taabiciinta iyo a'imat alhuda ayaa nooga filan laakiin hadalkani hadal khilaafaya ma ahan maaragtay usuushaad aanu soo marnay laakiin waxa weya waa min qisas alisraa'iliya ayuu ka mid yahay oo culimmada maarata waaweyn kutubtooda ay kusoo saareen wa qaala fudayl ibnu ciyaad ayaa wuxuu yihi man jaalasa saaxiba bidcatin qofkii la fadhiista qof maarata saaxibuulbidca ah lam yucqal xikma xikmada lama siiyo yacni sunnada lama waafajiyo xikmada waxa wey waa sunnada qofba haddii qofku maaragtay saaxibulbidca uu la fadhiisto waxa weeyaan sunnadii allah maaragtay qalbigiisa waa u ka saaraya wa qaala alfudayl bnu ciyaad laa tajlis maca saaxibi bidcatin ha la fadhiisan qof mubtadica fa inii akhaafu an tanzila calayka allacna anugu waxaan ka baqayaa in nacaladii allah ay kugu soo degto oo carada allah ay kugu dhacdo lianna qofka mubtadica waxa weeyaan waa qof ilahay u carooda wey wuxuu doonaya diinka ilaahay uu nebiga usoo dhiibay inuu bedelo marka lacanadii allah ku socota qof marka nacaladii alla ay kusoo degayso lacanadii alla ay kusoo degayso ha la fadhiisanin wa qaala fudayl ibnu ciyaad man axaba saaxiba bidcatin afartaasna sida shiiku hadda uu warinayo waxaa warinaya laalakaayi ibnu bata sanadkiisuna waa saxiix wa qaala fudayl ibnu ciyaad man axaba saaxiba bidcatin qofkii qof mubtadica jeclaysta axbad allahu camalahu camalkiisa ilaahay wuu buriyaa ilaahay waa hooginaya camalkiisa qofkaas qof qof camalkiis uu buray yuu noqonaya wa akhraja nuura alislaami min qalbi nuurka islaamka na qalbigiisu allahu ka saaraa kadalika waxa weeyaan waxaa warinaya lalakaay ibnu bata abu nucaym fi lxilya ibnu juuzi fi talbiis ibliis sanadkiisuna waa saxiix wa qaala alfudayl bnu ciyaad man jalasa saaxiba bidcatin qofkii la fadhiistay qof mubtadica fii dariiqin wado fajuz fii dariiqi hayrih wadada ay fadhiyaan wadaan ahayn maarta go wado aan ahayn ugo wadada ay fadhiyaan wadaan ahayn maarta mar wadadooda baa isku mari dariiqay joogaan dariiq aan ahayn maarta maarta ugudub ugo yani wadadooda dhan ba u jar maarta wadadoodaba ha aadin laftiisa waxaa warinaya abu nucaym fi kitaabi alxilya ibnu bata kadalika ibnu juzi fi kitaabi talbiis ibliis sanadkiisuna waa saxiix وqاl الفضyل بن عyاad maن caظma صاaxiبa bidcaة qofka saaxibu bidc qof mubtadca qofkii weyneeya faqad acaana عalى hadmi الإسlاam islaamkii dumintiisa iyo baabiintiisa ayuu qofkaasu maartay taageeray وman tabasama qofkii dhoolla cadeeya fii wajhi mubtadcin qof mubtadca wejigiisa qofkii maarata tabasum ku sameeyay iyo dhoolla cadayn fqad istakafa qofkaas wuxuu fududaysa bima anzla allahu caza wajal calى muxamed allah subxaanaه watacaala nabiyullahi moxamed diinka kusoo dejay iyuu fududayso meel uga dhacay waman zawaja kariimatahu gabadhiisa qofkii inantiisa qofkii u mehriya min mubtadicin qof mubtadica min mubtadica faqad qadaca raximahaa qaraabadeedii iyo raximkeeda ayuu jaray waman tabica janaazata mubtadicin mid mubtadic ah jinaazadiis qofkii raaca lam yazal fii sakhat illaahi xataa yarjica ilaa uu ka soo noqdo allah caradiisa kamuusa suulin waqaala fudayl bnu ciyaad aakulu maca yahuudiyin wanasraaniyin walaa akulu maca mubtadicin anugu waxaan la cunayaa gaalka yahuudiga iyo gaalka nasraaniga haddii aan u baado cunada waan la cunayaa laakiin waxba la cuni maayo qofka mubtadica ah waa wa uxibu waxaan jeclahay an yakuuna baynii wa bayna saaxibi bidcatin xisnu inuu ahaado waxaan jeclaysanayaa aniga wa axabu waxaan jeclahay an yakuuna inuu ahaado baynii aniga wa bayna saaxibi bidcatin qofka saaxibu bidcaha ah xisnun dhufays inuu ahaado min xadiidin xadiid ka samaysan wa uxib weyaan naam wa uxib sooma la la uxib weyaan wa uxibu an yakuna baynii wa bayna saaxibi bidcatin xisnun min xadiidin waxaan jeclahay buu yidhi aniga iyo qofka mubtadica dhufays ka samaysan bir inuu maarata noo dhexeeyo yani aad iyo aad maarta u kala fogaano wa qaala fudayl bnu ciyaad fudayl ibnu ciyaad ayaa wuxuu yidhi idaa calima allahu markii uu ogaado allah min arajuli ninka xaggiisa allah markuu ka ogaado annahu mubqidun lisaaxibi bidcatin inuu maaratay u caraysan yahay qofka mubtadicaah gafara lahu allahu dembigiisa wuu dhaafayaa wain qalla camalu qofkaas camalkiisu ha yaraado muxuu qorayaa maa qoraysa walaa yakun sidaasuu qoraya lakin waxaa haboon baa moodaa in la yihahda walaa yakunu walaa yakunu saaxibu bidcatin yumaaliu ma u ahaanayo qofka saaxibu sunnaha mid taageeraya walaa yakunu ma u ahaanayo saaxibu sunnatin sunnada saaxiibkeedu yani qofka sunniga ahi ma u ahaanayo yumaaliu mid taageeraya saaxiba bidcatin qof mubtadica ilaa nifaaqan munaafiqnimo mooye yani yaan la sixin qofka saaxibu sunnaha ma dhici karto inuu saaxiibulbidca uu taageero u garab istaago ilaa nifaaq munaafiqnimo inuu samaynaya arrintaas mooye yani wax dhici kara maahan qof saaxibu sunna inuu taageero u garab istaago qof mubtadicaah waman acrada biwajhihi can saaxibi bidcatin qofkii wejigiisa ka jeediya qof saaxibu bidcaah malaa allahu qalbahu iimaanan ilahay qalbigiisa iimaan buu ka buuxinayaa ama qalbigiisa ilahay iimaana ka buuxiya labada waa dhici kartaa labada macnaa waa saai yani khabar in laga dhigo iyo in marduca laga dhiga labadaba yani qofkii wejigiisa ka jeediya saaxib mubtadic saaxib bidco ilaahay qalbigiisa iimaan buu ka buuxiyaa ama iimaankiisa ilahay qalbigiisa ilahay iimaana ka buuxiyo waman intahara qofkii canaanta saaxiba bidcatin aamanahu allahu ilaahay wuxuu maaragtay ka aamin yeelaa oo ilaahay ka nabadgeliyaa yowma alfazaci alabar maalinta fazacu labarka musiibadeeda ilaahay waa maaragtay ilaahay waa u ka aamin yeelaa oo allah wuu ka nabadgeliyaa waman ahaana saaxiba bidcatin qofkii ihaanaysta oo dulleeya idlaal ku sameeya qofka mubtadica ah rafacahu allahu fi ljannati miata daraja ilaahay maaragtay kor buu qaadaa jannada dhexeeda boqol darajo falaa takun saaxiba bidcatin abadan wuxuu qorayaa falaa takun saaxiba bidcatin fi llaahi abadan fi llaahi macnaheeda ma fahmayo waxa uu laga wado laakiin tacbiirku ama maaragtay cibaarada macnaheedu waxay maaratay aad iyo aad ugu qurxoontahay in la yihahda falaa takun ha noqonin saaxiba bidcatin abadan weligaa yaa allaha qof maarata saaxiba bidca ha noqonin iska ilaali laakiin in la yihahdo falaa takun saaxiba bidcatin fi llaahi abadan macnaheeda anigii muuqan mayso هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا شيخ معنا هم جماعة الشيخ في الله لا رحم قول لي له كدمي كدمي